bsmi اllaah alxamdu lilah hanaaءu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi wاftax calayna bimacrifati اlcilm xasin akhlaaqna bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam الraaximiin rabi callimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasiina darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaashanaad min suurati yuunus qaala allahu tacaalaa wajaawaznaa bibanii israa'iila albaxra faatbacahum fircawnu wajunuuduhu bagyan wacadwa ilaa aakhiri alaayaat aayaadkan iyo darsigan munaasabada ay la leeyihiin aayaadkii ka horreeyey waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa markuu inoo soo sheegay habaarkuu nebiyullaahi muusaa habaaray fircoon oo ninkii kibirka badnaa ah halkan waxaa lainooku sheegayaa oo ilaahay inoo sheegayaa wixii ku dhacay habaarkaa ka bacdi fircoon maxaa ku dhacay ciidamadiisii maxaa ku dhacay wixii ku dhacay oo in la hafteeyey baa lainoo sheegayaa baddaa lagu maansheeyey taasoo ah natiijada ka dhalata kibirka iyo qooqa iyo xadgudubka waxaa laynoo tilmaamayaa dersiga dhexdiisa iimaanka uu ku dhawaaqay inuusan waxba u taraynin fircoon maadaama uu yahay iimaanulmudar qofka marka uu qof la dhibgeliye yahay inaan waxba markaas iimaankiisu tarayn ilaa ikhtiyaar ma lehe intaa ka bacdi waxaa ilaahay inoo sheegayaa qisadii nebiyullaahi yuunus suuraddan baan loogu magacdaray iyo towbaddii ilaahay ka toobad aqbalay qoomkii nebiyullaahi yuunus suuradda waxaa lagu soo gebagabaynayaa xaqiiqada towxiidka in la caddeeyo iyo insaanka iyo qofku inuusan badbaadayn ilaahay agtiisa ilaa iimaan waxaan ahayn inuusan ku badbaadayn ayaa laynoo sheegayaa markaas qisadaas baa laynoo caddaynayaa oo suuraddan ay looguba magac daray suuratu yuunus ilaa nebi yuunus wa inna yuunusa la min almursaliin waa meelo badan baa looga qisoodoo loogu sheelooga sheekeeyo qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wajaawaznaa waxaan la gudubnay bibani israa'iila reer bani israa'iil albaxra baddii baan kala gudubnay baddii baan tallaabsiin ama waxaa dhahdaa wajaawaznaa bibani israa'iil wajaawaznaa bibani israa'iila reer bani israa'iil baan dhaafinay albaxra baddii oo gudbinay baddii baa laga la dhaafiyey baxru suways baa la dhihi jiray baa layidhi waan la tallownay waan la gudubnay wey waan gudbinay wey fa atbacahum waxaa raacay hum reer bani israa'iil fircawnu fircown ninkii la dhihi jiray iyo wa junuuduhu ciidamadiisi baa raacay oo maxay u raaceen baqyan bay macnaha u raaceen iyo wacadowaa waxa weeyaan xadgudub iyo collaytan bay u dabagaleen waxay ka dhigan tahay dulman wacudwaana baqyan qooq iyo kibir iyo dulmi iyo wacudwaana iyo wacadowa collaytan iyagoo raadinaya xaqdarro inay isi sarraysiiyaan oo tagrifal awoodeed amar ku-taaglayn awoodeed inay sameeyaan reer bani israa'iil siday awal dhibaato u soo mariyeen bay daba boodeen waa iyagii aayaadka kale meelo badan baa qisada lagu sheegay qur-aankee waa iyagii lahaa inna haa-ulaa'i la shirdimatun qaliiluun kuwaani waa koox yar koox yara weeyaan wainahum lanaa laqaa'iduun hannagay naga xanaajinayaan oo naga caraysiinayaan wa innaa la jamiicun xaadiruun annaanu dad tiro badan oo waxaanu nahay digtoon qoladaasi marka sidaas ayay sameeyeen way dabagaleen xataa idaa adrakahu marku soo gaaray alqaraqu qaraqii iyo maanshoobiddii iyo haftadii biyihii ay ku haftaan ku qarqoomaan waa kee huudu xataa idaa adraka markuu soo haleelay hu oo fircoon ah alqaraqu qaraqii qaraqaas waa biyihii waa badda biyaheeda ilaa qoladan reer bani israa'iil biyihii baa inta meeshii loo qallajiyo waddooyin looga sameeyey oo biyihii looga dhigay ka dawdil cadiimi oo buuro saasoo kale biy saas dhinacyadooda la marayo kale markii kii u dambeeyey dhaafay kuwaan fircoon iyo qoladiisina ay u muuqdaan meesha kuwaani mareen badhe idina daba orda oo qabqabta oo meeshaa mara markaasaa markii kuwana kii u dambeeyey ka baxay kuwana ku soo urureenoo kii u dambeeyey soo galay kii u horeeyana weli uusan ka bixin baa mar biyihii laysku dhufto biyo laga dhiga biyihii baa markaa bad weyn intii baa la sii daayay qaraqaas iyo biyahaas iyo haftadaas markii fircoon soo gaadhay qaale wuxuu yidhi aamantu waa rumeeyey annahu shaanigu inuu yahay annahu shaanigu laa ilaaha ilaah kale inuusan jirinoo xaq lagu caabud ila aladii ilaahi mooyaane aamanat ay rumaysay bihi ilaahaasba banuu israa'iila nimanka reer bani israa'iil ilaahay rumeeyeen mooyaane yaa ilaah kale inuusan jirin aamanta horta waa rumeeyey buu yidhi marka saddex kelimo oo iimaan tusaya buu ku dhawaaqay baa layidhi laakiin aan laga aqbalin aamanta waa rumeeyey waa midda koowaad annahu shaanigu laa ilaaha ilaah inuusan jirin ila aladii kii mooyaane aamanat bihi banuu israa'iil reer bani israa'iil ay rumaysay saasaan qirayaa buu yidhi saasaan aaminay rabbulcaalamiin baa jira waana midkay reer bani israa'iil rumeeyeen marka hadalka uu ku dhawaaqay waa nin dhibaato dareemayoo markuu dhibaatada haddee qofku dareemo hadde wuxuu yidhaahdo gaalna uu ahaa cadaabkii uu arko yaa ka aqbalaya waa ninkii mar hore lahaa ilaah aan aniga ahaynoo aan idiin ogahay ma jiro maa calimtu lakum min ilaahin hayrii ilaah aan aniga ahaynoo aan idiin ogahay ma jiro kii lahaa wey ama lahaa anaa rabbukum ulacla fa akhadahu llahu nakaala alaakhirati waluula labadii ciqaabba labadaa kelimo waa la marshi marka hadda wuxuu yidhi aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil wixiisii oo dhan waa daasi ilaahaasaa jira bay wuxuu ku daray kelimo kale oo iimaan tusinaysa wuxuu yidhi wa ana aniguna min almuslimiin waa fircoon muslimiintaan ku jiraa bay iimaankiisau sii adkaynaya ilaahay baan isku dhiib hadalkaas waxaa la yidhi markuu yidhi jibriil baa fircoon afkiisa wuxuu ku dhuftay dhoobo dhoobo madow badda hoosteeda jibriil ka soo qaaday baa layidhi buu afka saa uga dhuftay si aan naxariis naxariistu saysan u soo haleelin naxariistaas waa maxay sowsan uga badbaadin haftadan buu afkii uu ka hadlayey kaga dhuftay arrinku wuxuu ahaa baa layidhi jibriil baa wuxuu yidhi nebiga isagoo la hadlaya yaa muxamed nebi moxamedoo hadday arki lahayd anoo badda dhoobadeeda soo qaaday fa adussuhu fii fiihi afka kaga malaasay fircoon makhaafata an tudrikahu raxmatu naxariista ilaahay inay soo haleesho baqdin aan ka baqayo ilaa waa gaal xune xadiidka tirmida warinaya wey sanadkiisuna waa fiican yahi sidaa markay dhacday baa waxaa la yidhi alaana ma iminka ma iminka baa tu'minu rumaynaysaa bay ka dhiganta war ma haddaa rumaynaysaa alaana waqad casayta qablu alaana ma iminka oo aad nolol ka quusatay oo biyihii meel kasta aa haftaysan tahay baa imaan la imaanaysa wal xaal qad casayta aada caasiday qabla horay ilaahay aa caasiday yuu caasiday qad casayta casaytallaah aa alla caasiday allah qabla horay intaan dhibaatadan kugu soo degin oo wa kunta aad ahaatay min almufsidiina kuwa mufsidiinta ah ee wax fasahaadiya ee ku xadgudbay baadinimada iyo ummad dhuminta iyo diinka ilaahay ka horimaatikiisa lagaa yeeli maya iimaankaasi falyowma maanta nunajiika adiga waanu ku badbaadinaynaa bibadanika badankaada iyo maqaarkaada iyo jirhkaada badda waxaan ka saaraynaa oo ka badbaadinaynaa jirhkaada oo aan nafi ku jirin baan ka badbaadinaynaa litakuuna saaad u ahaato litakuuna liman khalfaka aayatan dadka kaa dambeeya saaad aayad iyo cibro ugu ahaatid madaxda jabaabirada iyo faraaciinada iyo balaayooyinkaas saysan sidaadoo kale u qooqin jirkaadaanu baaqi yeelaynaa si ay uga cibro qaataan ibnu cabaas wuxuu yidhi reer bani israa'iilkii la cayrsanayey baa waxay shakiyeen markii la yidhi fircoon waa halaagsamay ninkii dhibi jiray oo wiilasha layn jiray oo baabi'iyey dhimashadiisii bay shakiyeen kaas waxay dhaheen mkaas ma dhiman inuu dhintay in kale ma hubno ilaahay baa baddii wuxuu amray jirkiisa inay soo tuudho awal wixii bad ku dhacaya biyuhu salka iska tegi jireen baddii baa la yidhi soo tuur isagoo bilaa naf say u arkaan inuu meyd yahay oo u hubsadaan min maalinkaa laga bilaabo badda wixii ku dhaco oo noolo ah naftuba hadday ka dhacdo kor bay usoo boodayaan bud iyagoo dul sabaynaya biyaha la arkaya falyowma nunajiika bibadanik litakuuna liman khalfaka aaya ilaa maanta meeshu waa masare misra waayada lagu leeyahay maqaarkiisi baa meel yaalla iyo jirkiisii oo lagu hayaa oo dadyowga la tusaa meelaha maaragtay waxyaalaha la yidhaahdo dadka dunida maro oo wax soo booqda oo dalxiisayaasha iyo waxaas la yidhaahdo dhaqaalaha badan meelahu kaga baxo litakuuna liman khalfaka aaya wa inna kaiiran in badan oo min annaasi dadka ka mid a can aayaatinaa aayaadka yaga xaggeeda lakaafiluun waa kuwo halmaansan ka jeeda wey ma ta'amulayaan aayadaha ilaahay hoos u fiirin mayaan qur-aanka markaa akhridiisa iyo markaa tafsiirkiisa dhegaysanaysa labadaba waa la tadaburaa hoos baa loo fiiriyaa waa la dhuuxaa can aayaatinaa laghaafiluun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee bawa'naa waxaan dejinnay bani israa'iil reer bani israa'iil mubawa'a sidqin run yaa markii cadowgoodii la halaagay dabadeed run mansilkeed iyo makaanu dejinteed mansil iyo makaan wanaagsan oo laga raali yahaan dejin warasaqnaahum waxaan ku arsaaqnay nimankii la dhibi jiro reer bani israa'iil mar haddii cadowgoodii la halaagay min adayibaati waxyaalaha wan wanaagsan xaggooda taasna waxyaalo manmacaan baa la siiyey fama اkhtalafuu ismay khilaafin oo arrinka diinka iskuma khilaafin xataa jaaahum ilaa uga yimid alcilmu cilmiga ilaa uga yimid waa towraad oo xukunka ilaahay ku yaalla fiiha xukm اllah ilaahay diinkiisa ilaa uu u yimid ismay khilaafin diinka ilaahay markuu u yimid baa iskhilaaf ku dhaca marka diinkuna dadka waa jamciyaado waa mideeyaaye wax ma kala geeyo waa isku xidhaa bulshada ee ma kala saarsaaro intaa markaas imaamu dabari wuxuu leeyahay nebi moxamed lasoo dirna calayhi salaatu wasalaam nebi moxamed nebinimadiisay isku waafaqsanaayeen iyo in in la soo saarayo markuu u yimid wixay yaqaaneen falammaa jaa'ahu maa carafuu markaasaa qaarkoodna ka kufriyey qaarkoodna rumeeyeen haddee qaar gaala iyo qaar iimaan leh iskhilaaf baa dhacay waa laisdiidanyi aayadda marka xataa jaa'ahum alcilmu cilmi imaatinkaas yaa cilmiga u yimid oo cilmiga yaqaana caamadii maaha waa culimmadii iyagaa cilmiga yaqaana oo kitaabka akhrinaya markaasaa culimmadii waxay noqdeen kuwa aan midhaysnayn oo xaqii isku si uga tarjumayn oo midba suu doono wax u sheegayo oo midba ma garanaysaa si gaar ah ama koox gaar ah ama dad gaar ah uu si gaara ula hadlayo oo isleeyahay intaa hayso maxaa dhacay marka iyagaa aqoontii lahaaye markaasaa kuwa aqoonta lahayn iyo caamadiina ku wareedha markaasaa xaqii la rabay in lagu midoobo kooxa kooxaa la noqdo inna rabbaka nabiyullaahi maxamed oo rabbigaa yaqdii waa xukumayaa waa xukmayaa baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati fii maa shay dhexdiis baa ilaahay xukmayaa kaanuu ahaan jireen fii dhexdiis yakhtalifuuna kuwa isku afgaran la isku khilaafsan waxay isku hayeen oo isku diidanaayeen oo isku afgaran la'aayeen ilaahay baa kala saaraya subxaana wa tacaala ee fa in kunta haddaad tahay kaba soo qaad maba tiide fa in kunta haddaad tahay nebi allow fii shakin shaki dhexdiis haddaa kaga sugan tahay mimaa kii xaggiisii anzalnaa aan soo dejinnay ilayk adiga adigoo nebi maxamedo waxaan kugu soo dejinnay haddii aad shaki kaga sugan tahay waa calaa sabiili alfardi wataqdiir kaba soo qaad wey haddii la qadaraba wey in shakiba jiro haddii lagaba soo qaadaba sidaasba hadday jidho fas'al iladiina kuwii weydiiyey yaqra'uuna alkitaaba kitaabka arinaya akhrinayay min qablika adiga horta ibnu cabaas wuxuu yidhi nebigu ma shakin mana weydiin oo dad inta u tegay ma dhihin war aq arrinkaan aan la ii keenay muxuu yihi iyo xaq mayi mana weydiin mana shakin ee waa kaba soo qaad wey shaydaanba haddou khayaali iyo waswaas iyo wax keeno culimmadii ahlu kitaabka weydii marka tan waxaa laga cabiray fa in kunta fii shaki iyo aayad kaleo waxaa jidhay wa inahum iyagu la fii shakin minhu muriibin marka wuxuu yidhi wa farqun cadiimun farqi weyn baa u dhexeeya bayna qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisii wa inahum la fii shakin minhu muriib iyo middaan fain kunta fii shaki maadada iyo siiqada laga kala cabiray iyo siday kala tahay farqi weyn baa u dhexeeya ilaa middaan waa la sugay shakiga wa inahum la fii shakin baa lii waa ku sugan yihin waa la adkeeyey weliba middaan kalena waaba kaba soo qaad culimmadu waxay dhaheen arrinkaa nebiga lala hadlay calayhi salaatu wasalaam laakiin keyrkiis baa loo jeedaa ummaddaan nebiga loo soo marinaya ee nebigu isagu shaki iyo waxaas dee kama imaanayaan ummadda hadalka loo soo marinaya nebigaa lagu soo halqabsanayaa ummaddaana loo jeedaa adoo cid hadalka u wado ah cid kale ku halqabsatoo kale fain kunta fii shakin mima anzalnaa ilayk fas'al aladiina yaqra'uuna alkitaaba min qablik laqad xaqiiqee jaaaka waxaa kuu yimid alxaqu xaqii baa kuu yimid min rabbika rabbigaa xaggiisa oona kaaga yimid ee falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin min almumtariina kuwa shakiya nabi allow ha ka mid noqonin calayka asalaatu wasalaam walaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin min aladiina kuwa kadabuu beeniyeen biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa oo fatakuuna a markaa ka mid noqoto min alkhoosiriin kuwa khasaaray adduun iyo aakhiraba kuwa khasaaray waxaa la jarayaa damaca iyo rajada gaalada inaan nebi moxamed marna calayhi salaatu wasalaam waxay wataan yeelaynin oo raacaynin oo rabin imaam alqurdubi baa wuxuu yidhi alkhidaabu fii haatayni alaayatayni labadan aayadood khidaabka cidda hadalku ku dhacayo waa linnebiy sala allahu alay slam waalmuraadu hayra ujeedka loo hadalka u socdana waa nebiga hayrkiisa calayhi salaatu wasalaam qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa xaqad ay sugnaatay calayhim dushooda ee xaqiiqoodahoos waajibtay dushooda kelimatu rabbika rabbigaa kelimadiisu kelimatu lcadaab kuway kelimatu rabbika ay dushooda ku sugnaatay laa yuuminuuna ma rumaynayaan walow jaa-atum haba u timaado kullu aayatin aayad dhammaanteed aayad dhammaanteed walow jaa-ad haba u timaado hum iyaga kullu aaya iimaan la imaan mayaan xataa yarawuu ilaahay ka arkaan alcadaab alaliima cadaabka xanuunka badnaa ilaahay cadaabkii oo yimid arkaan iimaan ma la imaanayaan cadaabku markuu yimaadana iimaan laga aqbali maayo oo waxa weeyaan laa yanfacuhum liimaanu marka iimaanku ma anfacayo dardii cadaabku yimaada qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi falowlaa kaanat hallaa kaanat maxaysan u ahaanin lowlaadaas waxa weeyaan litaxdiid falowlaa kaanat hallaa kaanat qaryatun aamanat lowlaadaas bimacnaa hallaa falowlaa oo litaxdiid falowlaa kaanat hallaa kaanat maxaysan u ahaanin u ahaan weyday alla may ahaata weeye qaryatun qaryo iyo magaalo qaryadaasoo aamanad rumaysay oo fa nafacahaa oo anfacay iimaanuhaa iyada iimaankeedu maxaysan la ahaanin hal magaalo hal qaryo oo magaalooyinka ka mid ah magaalooyinkii la halaagay oo inta xumidii ka toobad keento iimaan khaalisa la timid yaa iimaankeeda anfacay ilaa qowma yuunus laakiin qowma yuunus ilaa qowma yuunusa nebi yuunus qoomkiisa mooyaane ilaa qowma yuunus hayra qowmi yuunus nebi yuunus qoomkiisii mooyaane culimmada qaar waxay dhaheen lowlaadu sidaa ha ahaan jidhay aayaddan iyo aayad kale bimacnaa maadii weeyaan falowlaa kaanat maa kaanat maysan ahaanin aayaddan iyo aayad kale lowlaada ku jidha bimacnaa maa falowlaa kaanat maa kaanat maysan ahaanin qaryatun qaryo aamanat qaryadaasoo aamanad rumaysay oo fa nafacahaa iimaanuha iimaankeedii u anfacay ilaa qowma yuunus mooyaane lammaa aamanuu markay rumeeyeen kashafnaa waan ka faydna canhum xaggooda cadaabal khizyi dulliga cadaabkiisa fi lxayaati nolosha addunyaa dhoweyd markay ilaahay rumeeyeen cadaabkii dulliga ahaa ee wax dullaynayay ee xumaabaan ka dulqaadnay wamatacnaahum waan u raaxaynay ilaa xiinin ilaa muddo ilaa cimrigoodu ka dhammaanay way ilaa xiinin waxaa la yidhi nabi yuunus cadaab buu uga digay way way rumayn waayeen way fiicnaan waayeen wuu iskaga dhex baxa markay nebigoodii waayeen oo ay arkeen cadaabkii inuu u soo dhowaaday qalbigoodii baa toobad lagu tuura waa isbeddeleen waa qayliyeen way toobad keeneen waxbay akhristeen waxa weeyaan toobad keenaa la yidhi markii la arkay inay ka run run ka tahay toobadkeenkaas qoomamoodeen baa ilaahay cadaabkii ka fayd waa halka qolo oo arrintaa loo sameeyey oo dhibaatadiioo la dul keenay laga dulqaaday oo nebigoodiiba ka tegay ka bacdi ta u yimid rumeeyey oo toobad keenay wamatacnaahum ilaa xiin isaguna markuu ka dhex baxayo idan idankii baan la siinin wuxuu siri kolle waa la cadaabaya iskaga dhex baxa idankii waxaa ka maqnaa la idmi lahaa la dhihi lahaa iskaga baxa waa isagii doonta raacay oo yaxaasku sii liqay oo fanaadaa fi dulumaati intaasoo mugdi dhexdooda ka dhex dhawaaqayoo kelimaddii cajiibka ahayd an laa ilaaha ilaa anta laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min alaalimiina ku dhawaaqayo ilaahay subxaanahu watacaala faraj u furayo fanabadnaahu bilcaraa'i halkaa lagu soo tuurayo arrimo waaweyn baa dhacay dee qoladii markuu soo noqdayna ilaa qoladii badda doontii markii khatar gasha waxaa la yidhi addoon aan idan sayidkiisa ka haysan baa inala socda iyagu waxay u qabaan isleeyihin addoommadan kale iyo dadkan ka dhex baara kaasaa la quraceeyey quracadii baa ku dhacday fasaahama fa kaana min almudxadiin soo ma ahayn markii quracadii la tuura isagii bay ku dhacday isagii markaasaa badda lagu tuur wa l ninkaan naga reeba ninkaan wey ninkaan nala socdo sidaasaa lagu tuur arrimo waaweyn baa meeshaa ku jira marka meelo kalea qisada ku imaanaysa ilaa qur-aanku waa raba inuu kuu wada socdaa iskula socotid meesha soo socota iyo meeshaan dhexe iyo taa hadda maris waxaa dhacday kabacdi markuu ku soo noqday waa iyagii rumeeyey wa arsalnaahu ilaa miati alfin boqol kun fii suurati wasaafaat boqol kun baan u dir ow yasiiduuna owda bimacnaa bal waaba ka badnaayeen fa aamanuu soo ma ahayn waaba rumeeyeenba qoladii cadaabka aragtay oo khatarta gashay waaba rumeeyeenba waaba tan marka meesha wamatacnahum ilaahay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waa qisooyin waxa weeye dheerdheer meelahoodaan ku gaarina in sha allah ilaahay wuxuu yidhi walow shaaa rabbuka rabbigaa hadduu doono oo iraadeeyo la'aamana waa rumayn lahaayeen man duulka fil ardi ardada ku sugan kulluhum dhammaantood jamiican xaaliyihiin ilaahay ummaddoo dhan inay iimaan yeeshaan hadduu damco dhammaan waa rumayn lahayen ilaahay ma doonin iimaan waxaa la rabaa iimaan ikhtiyaar ah qofka la yidhaha waddadii xaqa ahdi wataas adigu dooro qaad waddadii baadilka wataas ka leexo iimaanka iimaan idiraara lama raba iimaan ikhtiyaara la raba qofka khiyaar baalsi waa loo kala caddeeyey labada waddo wa hadaynaahu najidayn wey labada waddaa loo caddeeyey afa anta ma adaa nebiyullaahi maxamed calayhi asalaatu wasalaam tukrihu nnaasa dadka dirqinaya xataa yakuunuu ilaahay ka ahaadaan mu'miniina kuwa mu'miniina ma adaa iimaanka ku dirqinaya oo diinta ku khasbaya laa ikraaha fi diin wey arrinka adiga kuuma ahan nebigu aad buu ugu dadaali jiray inay iimaan yeeshaan calayhi salaatu wasalaam markaasaa la yidhi war qofkii sacaada u hormadhay unbaa ku rumaynaya qofkii shaqaawo u hormadhayna weligiis iimaan yeelan mayo darsigeenna intaasu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab